xoolaha hadda maanta dowladda ay aad ugu taageersan yihiin especial adiga hogaankaaga oo ay si gaara iska warsadaan waxaa ka mid a inay aad ugu qanacsan yihiin kaalinta firfircoon oo dowladda uga jirto dalka in argixisada laga xidhayo qodobka ugu daran oo dalkan mid degan waa kaas waa caqabad ku ah dowladnimada waxa kaleeto ay aad ugu faraxsan yihiin dowlad wanaagga iyo arrimaha musuq maasuq la dirarka iyo iyo midnimada dalka iyo soo jiijiidka ummadda soomaaliyeed oo runtii kalsooni badan na gelisay kaalinta aad ku hogaaminaysa dalka dhinacaas marka laga fiiriyo gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo si faahfaahsan uga hadlay kulankan ayaa wada shaqaynta dowladda iyo culimada ka muujiyay rajo badan isagoo ka codsaday in la joogteeyo kulamada madaxda dowladda iyo culimada si dhibaatooyinka jira loogu wajaho aragti midaysan
waxyaalaha keeni kara in diinta iyo dowladda masala waxaa ka mid ah in yani kulamo culamadu ay leeyihiin iyo dowladdu la qabto oo joogtaa bishii hal mar oo kale waxaa ka mid ah in dowladdeena iyo xafiisyadeeda iyo maamuladeeda aan ka dhex aragno in diintii ay xurmo ku leedahay oo shacaa'irtii la oogahayo afhayeenka golaha guud ee culimmada soomaaliyeed sheekh cabdulqaadir soomo oo isna hadal ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xilligan haysato culimo midaysan oo gacan ka geysan kara la dagaalanka argagixisada iyo dib u heshiisiinta dowladdu hasta marka dowla culimadeedu ay u midaysan tahay nasiib uguma dhabo culimadaa ku midaysan inta dhib cadadeenu waa khawaarij dalka aan ka saarno culimadaana gartaa ku taagan waa labo codsiga cumar muxuu garta codsiga cumar waxaa waaye in aan ka run sheegno waxaa noola aamino diinta ah oo diinta islaamka sida ay u tahay tadbiiq kulli ah lagu sameeyo haddii dowladka tahay iyo hadday shacabka tahay iyo hadday culimada tahay inaan kulligeyna aan u ahaano dad addiinka la keenay alla keenay aan lagala tashan lagala wadaagoo lala tashan mas-uule loo dhiibay mas-uuladaas loo dhiibay ay tahay in kitaabkaas ilaahay ay ku dhaqmaan sheekh yuusuf cali caynte gudoomiyaha majmac culimmada soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey dowladda soomaaliyeed waxqabadka ay la timid muddada kooban ay jirta oo uu sheegay in ay mudan tahay in lagu garab istaago aniga waxaan ihi xukuumadihii la soo maray markii burburka dhaca kadib laga soo bilaabo cabdulqaasim laga soo bilabo ilaa hadda lagu imaan afar walxaato ay xukuumaddan ay samaysay dowladdan samaysay waxa ay samaysay dowladdani oo koowaad maalinta ay timid ilaa maanta ay joogto mushaarka shaqaalaha waxaa nagu maqaano ah oo macluuma sideed iyo labaatanka laga bilaabo ilaa bisha soddon kare laga gaarayo in la baxsho dowladkaansa ma jirto qodobka labaad wax alla wixii maxaabiis adduunka ku ur ay jashin markaasay koox koox u keeneen hadday hindiya tahay hadday libiya tahay hadday yeman tahay hadday meelo kale tahay dowlad ku guuleysata oo waxaa samaysan ma jirto ayaga hal sano iyo bilo ay joogaan madhe qodobka saddexaad dowladda waxaa dareeray khaliijkaa dareeray khaliijka markoo dareeray waxay yidhaahdeen hadda alla ku run yahay dowladdu waay waay tiri annagu dhexdhexaadan ka nahay dadkaas walaalahay qodobka afaraad soomaaliya waxaa ugu yaqaan taariikhda inay tahay boqol iyo sagaashanka dowladeed midda ugu hooseyda xagga musuq maasuq ama ugu sarreysa inay tahay oo dowlad ka sarreysa musuq maasuq aysan jirin marka xukuumaddaana ay timid waxa weeye waa shaqay qabatay ilaa laga gaarsiiyo in la yidhaahdo daynta soomaaliya lagu halayna waa laga dhaafaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gebagabadii kulanka waxa uu mahad celiyey culimmada soomaaliyeed waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in culimmada soomaaliyeed awooddooda isugu geeyaan ka hortagga faafinta fikradaha qaldan
culimada soomaaliyeed runtii aada iyo aad waan ugu faraxsana caawan aan halkan ku kulanno sababta caawa halkan isugu nimid sababta waxay tahay marka koowaad in culimada soomaaliyeed ay midoobaan oo gacmaha isqabsadaan bacdanaa dalka uu meel adag marayo qolooyin islaam sheeganaya ay diinteennan qalloociyeen marka aad isku duuran tihiin oo culudiina aad sugaysaan waxaa xaqiiqo noqonaysa inaan si ru- xaqiiq oo dhab ah inaan uga hortoogi karno oo waxa ay dadka u sheegaan oo aanan diin saan ahayn een, aan dadka u sheegi karno inay yihiin dadkan dad xaqiiqatan oo khawaarij inay yihiin madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdu ay ku tiirsanaan doonto culimmada lala adkayn doono xiriirka u dhexeeya culimmada soomaaliyeed isagoo ka codsaday mashaa'ikhda inay door ku yeeshaan wacyigelinta bulshada dhinacyada xoojinta amniga bixinta canshuuraha ilaalinta midnimada iyo la dagaalanka musuq maasuqa
ee xiriirka dowladda iyo ee, ee, iyo iyo culimmada inaan adkeenno taasna runtii wax naga maqnayd ee ahayd anigana waan ka shaqaynayaa inaan adkeenno xiriirkeenna waxaan ka codsanayaa marka mar kale annagana waajibaadkeenna waa qaadanaynaa oo ah ammaanada noo dhigteen oo aada noo aaminteen inaan idin idin hayno sida uu sheekh yuusuf sheegay annaga qaybteena waa qaadanaynaa idinkana qaybteena waa qaadataan oo dadka aad ku wacyigeliysaan dowladda in la taageero taageerada aan ku soconana mar walba amniga keliya maaha amnigu waa kow amni haduusan jirin wax kaloo oo oo oo jiri kara ma laha ee waan inaan istaagno amniga tan labaad waxaa loo baahan yahay dadka inaan inaad ka wacyigelisaan in la bixiyo canshuuraadka ha masaajidada kalaga akhrinayo khudbooyinka in lagu adkeeyo dadka ee canshuuraadka in la bixiyo